فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa barnaamijka qodobadaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraada oo laga helayo dilkii shabeellaha hoose loogu geystay taliyihii afar iyo tobanka oktoobar ee dowladda federaalka gaashaanla sare nuur farey meydkiisa oo muqdisho laga dejiyey yaa lala khaarijiyey taliyahan xogo ku saabsan dhacdadaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa xasan sheekh maxmuud oo maanta u safray dalka yuganda muxuu daaran yahay safarka uu xasan sheekh ku tagay dalkaas xoga aynu ka helayno ayaad sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan roobabkii guga oo ka cortay bartamaha iyo koonfurta soomaaliya sidee looga faa'iidaysan karaa roobabka maxaa xiliyadan ay beertaan beeraleyda soomaalida amaba ku habboon mid ka mid ah hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed oo aan qodobkani ka waraysanay ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa beesha habargidir oo mar kale tiro geela ku wareejisay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin nuqabada beeshaas oo ka hadlay munaasabadda ay geela ku wareejinayeen ayaan caawa idiin soo gudbi doonnaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale caawa waxaad ku maqli doontaan sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo ka mid a culimmada soomaaliyeed oo ka hadlay kala qaybin horleh oo ay reer galbeedka ku hayaan bulshada muslimiinta oo ay soomaalida ugu horayso ganacsatada hilibka ku qala kawaanka bari ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho oo ka cabanaya taliyaha booliiska gobolka banaadir ee dowladda federaalka qodobadaas iyo warkii caalamka ayaan caawa barnaamijka idinkugu daadihi doonaa ee u diyaargaroobay isagoo faahfaahsan
هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaagis ku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeennimo axad ah taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay sideedda bisha tobanaad amaba shawaal sideedeeda kun afar boqol lix iyo afartanka oo dhanka kalena waa afaqsan shanta bisha abriil labada kun shan iyo labaatanka qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka dhuuxa waraysiyada waa warkii caalamka waxaynoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay ciidamada cadowga yuhuudda ayaa weli halkooda ka sii wada weerarada xooggan ay ku bartilmaamaysanayaan dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee daanta galbeed ee dhulka falastiin wakaalada wararkaee falastiin ayaa waxay sheegaysaa in ciidamada yuhuudda ee sabtidii maanta weerar xukugalla ku qaaday magaalada dulkaram ee daanta galbeed waxayna halkaasi ku burburisay dhowr guri dadka shacabka degnaayeen iyadoona waxyeelaada gaarsiisay dadka shacabka ee guryahaasi lahaa weerar kale xukugalla oo ciidamada yuhuudda ku qaadeen deegaanka bayta ee koonfurta magaalada naabolis ee daanta galbeed ayaa waxaa lagu waraamaya inay ku dileen wiil dhalinyaro falastiiniya ah kadib markay si badhara u togteen sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda xabsigu u dhaadhiciyeen dhallinyaro badan oo deegaankaasi ku dhaqanaa wararka waxay intaa ku darayaan in ciidamada yuhuudda ay burburiyeen guryo fara badan iyo dhulbeereedyo ku yaala deegaanada hoos yimaada magaalada la qalila ee daanta galbeed sidaas la mid ah ciidamada yuhuudda waxay xog ku galeen magaalo inay ka mid yihiin albiira baytlaxam jiniin khaliiliya iyo kuwo kale waxayna dhammaantoodu ka geysteen xadgudubyo kala duwan oy kula kaceen shacabka beriyada ee falastiiniyiinta ee halkaasi ku dhaqan iska horimaadyo xoogan ayaa maleeshaadka dacmu sariic iyo ciidamada milatariga suudaan ku dhex maray magaalada umudarmaan ee dalka suudaan wararka ka imaanaya waddanka suudaan ee qaaradda afrika ayaa waxay sheegayaan in galbeedka waddankaas uu ka dhacayo iskahorimaad xoogan oo u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo maleeshaadka dacmu sariica maresef kadib dagaalada dagool isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa halkaasi uu khasaaro xoogan ku soo gaaray labada dhinac mas-uul sar oo ka tirsan ciidamada milatariga suudaan ayaana sheegay in dagaallo si gaar oga dhacay magaalada umudarmaan ay khasaaro xoogan ciidankooda ku gaarsiiyeen maleeshiyaadka arsef ama dacmu sariic dhanka kale maleeshiyaadkan ayaa duqi maraxan darraw ay ka geysteen magaalada alfaashir iyo xarunta gobolka daarfur ay ku deeyeen dad shacab ah diyaarado daruurisa ayay ku weerareen goobo kala duwan oo ku yaala magaalada kuwaasoo ay ku sugan yihiin dadka shacabka ee reer suudaan ila wareedyo suudaaniyiin ayaana waxay warbaahinta u sheegeen in maalintii labaad oo xidhiidhay maleeshiyaadka dacmu sariic duqeymo dhanka cirkaa ku garaacayaan magaalada marwe ee dhacda bariga webiga niil iyagoona halkaasi waxyeelo kala duwan ku soo gaarsiiyey dadka shacabka ee magaaladaasi ku dhaqan si kastaba dagaalada adag ee u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka rsf ayaa waxuu soobay dhimashada boqolaal ka mid a shacabka reer suudaan iyo dhaawaca kuwo kale ood fara badan sidoo kale waxaa jira malaayiin ruuxo iyagana ku barakacay dagaalada dhaqaalaha maraykanka ayaa hoos u dhacay in ka badan sagaal trilyan oo dollar tan iyo markii uu xilka qabtay donald trump dhaqaalo xumo baasan ayaa laga soo sheegayaa dalka maraykanka taasoo soo ifbaxday kadib markii uu trump waddamo badan ku soo rogay canshuuro xaddaaf ah iyadoona ugu dambayntii sababtay in sicir barar xoogan oo ka qarxa suuqyada maraykanka suuqyadan ayaana loomiya in ka badan sagaal trilyan oo dollar tan iyo janaayo labaatankeedii oo ah wakhtigii uu sida rasmigaa donald trump xilka u qabtay dhaqaalo xumada ayaa sii xoogeysatay kadib markii shiinaha uu isagana maraykanka ku soo rogay canshuuro dhan boqolkiiba soddon iyo afar isagoona la jeeday argoosi dhaqaale uu kaga hortagaya canshuuraha xaddaafka uu maraykanka ku soo rogay badeecadiisa arrintan ayaa sii kordhisay cabsida laga qaba dagaal ganacsi oo caalami ah iyadoo suuqyada caalamka sida kuwa yurubiya asiya laga diiwaan geliyey hoosu dhac weyn oo dhanka ganacsiga ah sidoo kale jabaan ayaa laga dareemaya hoosudhac gaaraya boqolkiiba laba dhibic sideed qiimaha saliidda ee caalamka ayaa hoos u dhacday heerkii ugu hooseeyey tan iyo labada kun labaataniyo kowgii halka badeecooyinka warshadaha sida nuxaasta ee sidoo kale martigelisay hoosudhacaadu weyn sannadihii ugu dambeeyey waxaa dhaqaalo xuma baasan laga dareemayay waddamada reer galbeedka xilli ay hanti badan ku waayeen duulaanka ay caalamka islaamka ku soo qaadeen taasoo keentay inay ugu dambeyn iskaga baxaan waddamo badan oy xoog ku joogeen tobannaankii sane ee lasoo dhaafay iyagoo aan wax natiijo ah xaqiijin wararkii caalamka dhegaystiyaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag waxaa faahfaahinno dheeraad ah laga helayaa dil maanta iyo gobolka shabeellaha hoose loogu geystay taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidanka dowladda federaalka gaashaanla sare nuur ferey meydka gaashaanla sare nuur ferey ayaa waxaa maanta laga dejiyey magaalada muqdisho halkaas oo dowladda federaalka ay qorsheynaysa inay barordiiq ugu samayso haddaba warar goor dambe aynu helnay ayaa xaqiijinaya in taliyaha xilligii la khaarijinayay sidoo kale lala dilay saddex nin oo iyagana ka mid ahaa raggii sida aadka ah ugu dhowaa waxay kala ahaayeen sargaal laba xidigla ah iyo sidoo kale sargaal hal xidigla ah iyo askari ka mid ahaa istaafkiisa afartas xubin oo ugu sareeya taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ayuu maanta khaarijiyey askari hubaysnaa oo ku sugnaa goob uu ku khudbeynayey taliya nuurfarey
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan xasan sheekh maxmuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maantay wuxuu u safray dalka yuganda haddaba muxuu daaran yahay safarka uu xasan sheekh ku tagay dalkaas kadib markii guuldarooyin baaxad leh hoos dabajoog ah ay ka soo wajaheen furimaha dagaalka islamarkaana jawaaqda rasaastu ay aad ugu soo dhowaatay filla soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu maciin biday inuu kolba dhan u cararo oo safarro aan kala joogsi lahayn ugu baxo dalalka shisheeye socdaal aan horey loo sii shaacin ayuu xasan sheekh wuxuu maanta ku tagay dalka yuganda waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in caasimada dalkaasi ee kambaala uu kulamo kula leeyahay baadariga madaxweynaha ka ah dalkaasi ee yuweri museveni ila wareejo ayaa maanta tibaaxaya in xasan sheikh uu qorsheynayo in yuwari musafani uu ka codsado taageero milatari oo ku aadan sidii loo hakin lahaa taqadumka mujaahidiinta oo haatan kaabiga ku haya caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaa la isweydiinayaa waxa uu soo kordhin karo baadari yuwari musafani maadaama uganda ay ka mid tahay dalalka ugu askarta badan howlgalka waxa loogu yeero e u sm horeyna safka hore kaga jirtay dalalka ciidamada ugu badan ee ka qayb qaatay duulaanadii kan ka horeeyey ee xarakada al-shabaab ay afka dhulka u gelisay oo ay ka mid yihiin atmis iyo sidoo kale amisom xasan sheekh maxamuud ayaa wejigabax iyo faramarnaan kala soo laabtay safarkan ka horeeyey oo dhowaan uu ku tagay dalka turkiga kuna codsaday in la siiyo taageero dheeraad ah oo milatari taasoo sida la sheegay madaxweynaha turkiga uu codsigaasi ka biyo diiday qayladhaanta ka soo yeeraysa xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa ayaa aada isu soo taraysa tan iyo intii ay soo kordheen gulufka xooggan ee xoogaga mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadaan guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan labada shabeelle islamarkaana ku sii siqaya caasimada soomaaliya ee muqdisho
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa waxaa inta badan koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ka curtay roobabkii guga haddaba sidee looga faa'iidaysan karaa roobabkan arrimahan ayaa waxaan wax ka weydiinay suldaan cabdikhani guddoomiyaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose calaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu adar waan waa dhow waan ku dhawahay idaacadda islaamiga alburqaan jazaaka allah khayra alxamdulilah rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri الdiin wadunya wsala allahuma wsalim calaa nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ila yowm اddiin ama bacd adeer jazaakum allah khayra xilligan saad sheegtay waa muusimkii guga oo dadka soomaaliyeed xiliyada wax beertaan xilliga ugu muhiimsan ka mid ah ee roobkuna alxamdulilah roob badan oo maaragtay waafi oo ku filan dhulbeershasa la helo marka waa xilligii maaragtay runtii xareedii somalia waxay dhahdaa maalin walba ma wadhna xilligii wax la beeran jiray ayna tahay in wax la beerto marka waa xilli munaasab ku ah beerashada oo khayr la kusi adirmaan
soomaalida ama beeraleyda xilligan maxay beertaan soomaalida adeer beeraleyda ah horta dhulkeenna waxaa la ogaaday in wax badan oo dalaga uu ka bixi karayo cimiladiisu ay tahay cimilo muctadil ah cimilo meeldhexaad ah qabowna ahayn ilaan qabowga badani wax badan ma baxaan oo eh, waxyaala gaara unba ilaahay ku manaystay baa baxa kuleelka badanna sidoo kale wax badan ma baxayaan laakiin markay cimiladu mutawasit tahay sida wadankeenna eh, ilaahay wuxuu inagu manaystay marka inay noocyo badan innagu waxaan soomaalida hore u yaqaaneen oon beeran jirnay eh, haruurka iyo galleyda iyo maaragtay eh, khudaarta iyo maaragtay noocyada kala duwan iyo laakiin hadda bifadlillaah eh, mujaahidiinta waxay ku guulaysteen oo tijaabiyeen gaar ahaan wilaayada jubbal islaamiya markii halka ahayd eh, qamandidoo kale ina waddankeenna ka baxaysa weliba qamandid taya leh Eh, sidoo kale baradhadii baa la tijaabiyey Eh, xabasawdadii oo maaragtaan ognahay qiimaha ay leedahay iyo dawada ku jirta oo hindiya iyo xabashi iyo laynooga keeni jiray yaa wax eh, xabasowda ka wada kuwaalita sarraysa ama ka taya fiican oo ka wanaagsan siday sheegeen dadka maarata yaqaana eh, dawada yaqaana iyo xabasowdada ayaa soo baxday oo maarata wilaayada bu'aale baa tijaabadaas lagu sameeyey waa lagu guulaystay annaga waa soo gadanayo waan cu- qamadi hadday tahay iyo hadday tahay maarata xabasowdadiiba marka dalagga la beerto waxaan leenahay ha la sii ballaadhiyo maadaama waddankeenu ilaahay inooga dhigay waddan barwaaqa ah oo webiyaal qulqulaya oo weliba mm, qaarkood ay we- badda ku shubayaan nimcadan waa la isweydiinayaa waa nimco maarata runtii maarata ilaahay inugu manaystay dhulkeenna webi keliya maaha hadda roobkan da'ahaya beer xareedaad baa la yidhaahdaa yaa hadda hadda baaya bakool iyo webi ma maro waana dhulka ugu wax soo saar badan ilaahay uu ku manaystay dadkaas ilaahay fahansiiyey say ahayd bay uga faa'iidaysanayaan waxaad arkaysaa dhul weliba meelo dha- qaarkood dhagaxa oo wax laga soo saaraya dayaabaysa marka waxaan leenahay dhulkeenna dalag kastaa ka baxaya dalagyadii aan be- beeri jirnay aan ballaadhinno wax soo saarkeenna aan ballaadhinno amni baan haysannaa hay-adihii xumaa ee bakhtiga ahaa ee maaragtay ina mashquulin jiray ma joogaan wax hadda cabsi ah ma jirto nin walba meeshuu rabu beeran karaa marka roobkan daahaya waxaan leenahay aan ka faa'iidaysanno oo maaragtay ha ka faa'iidaystaan dadka beeraha beerta fursaddanna maaragtay aan ka faa'iidaysano jazakum allah khayra suldaan waxaa tahay gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ma jirtaa waxyaabo si gaar ah beeraleyda aad ugula dardaarmaysa inay sanadkan beertaan haadeer khayrlah ku siiyo beeraleyda eh, wilaayooyinka jubbooyinka horta webigii baa maraya roobkiina wuu shubayaa dhulka jubbooyinka oo dhanna maarata waa dhul beereed runtii oo nin walba maarata wuu beeran karaa waa- dhulkii waa iska bannaan kharash badan ma baahno carradii waa carro fiican marka si gaara waxaan dhihi lahaa cuntada la cunayo ee maarata dadku ku noolaanayaan in la beerto baan dadka kula talin lahayn waxyaalana waa waxyaalo qofku maarata aan wax isaga un iyo i- wax dad kooban ay ka faa'iid- sidaas masalan eh, liinta oo dad badan xoogga saaraan waxaa inooga muhiimsan inkastoo na- aan dhahayni aan liin la beerin aan dhahayno oo iyaduba maarata ay faa'iido ku jirto oo lacag laga helayo haddana dalagii geleydii iyo maarata haruurkii iyo maarata khudaartii iyo maarata in la beero khudaarta lafteedu dadka cunto uma yaqaanaane marka cunto ahaan laga hadlayo cuntada waxaa loo qaybiyaa shan qaybood dhakhaatiirtuna ha raalli ahaadaan haddaan mawduucooda gallay shantaa qaybood qaybta ugu muhiimsan waxaa ka mid ah khudaarta oo khudaarta maxaa- jirku muxuu ka helaa fitamiins buu ka helaa fitamiinku maxay qabtaan fayaqabka jirka ayaa la yidhaahdaa iyo ilaaliyaan oo caafimaadka ilaaliyaan alle ka sokowo dhulkeennana khudaarta si fudud bay uga baxaysaa weliba soomaalidu haddaynu nahay khudaar ma cunno inta badan ma cunnaba meelaha iska daadsan tahay marka khudaartan aan beerno aan cunno dalagan kalena si aynu maarata uga kaaftonna gaalada maanta maarata waxa gaalo ay adduunka ugu gebgebleedahay ugu hanjabayso ugu cagajugleynayso waa wax- wax soo saarka qamandi weeya- iyo wax la mida weeyaan marka aynu ka faa'iidaysanno oo aan beerno dalaga si gaara ee maarata ee, ee, raashinka ah oo maarata geleydii iyo haruurkii iyo maarata khudaartii iyo maarata qamandidii hadda waata waa la tijaabiye way baxaysaa marka dalagyadaasaan dhilahayn xoogga hala saar haddii la webiga fati jiray dhul aan fatahaad la'aan baa hadda maarata webi uun ku fatahaynin baan beeran karnaa walaalayaal khayr laan siiya waxaan intaa ku darayaa ee, xarakada shabaab mujaahidiin khayr laan siiyo waxyaalaha ilaahay dee inuu maarata uu maarata guush iyo khayrka nagu siiya waxaa in annaga isku tashanay oon isku tashanno oo cid kale oo maarata gaalo iyo cawaantood inayna waxba ka sugin waxba meelna maarata aanay ka sugin aan waxa annaga aan leenahay aan ku tashanayno oon maarata camalka aan ku wadno jihaadiga ee ilaahay barakeeyey sidoo kale marka waxaan leenahay dadka waxbeera ha ku talagalaan oo ha fahmaan in maaragtay ay iman karto maalin gaaladu waxa- hadda waabakan ga- gaalkii xumaaye maraykanka iyo taraab wixiisa dhan wuu xidhayba in la dhaho macnaha waxba lama adduunka waxba lama dhoofinayo waxba ma aha oo raashiinada wax xunka ay keenaan ee dhacay ee maaragtay barisku sheeg iyo wax layna caafimaad darrada inoo keenaye ee carruurtan iyagoo yaryar iyo dad awlaadda dhiigkar iyo sokor looga helayo in waxaas la joojiyo baciid ma aha oo waxba laynaga joojiyo marka si kal- si walba laynala dagaalamaya soo ma marka inaan u diyaar garowno oo dadka wax soo saarka bee- dadka beeraleyda ay wax tayo leh oo tiro leh soo saaraan iyagoo cuntadii waxay beeranayaan lacag ka helaya haddana inay himma caaliya u fikiraan oo inay muslimiinta ku badbaadiyaan oo berita maarata loo baxsado raashinka iyo dalagga ay beerayaan in laga fikiraa la rabaa muslimiintuna soomaaliyeed gaar ahaan dadka mujaahidiinta iyo maarata walaadka in xoogga la saaro wax soo saarka oo loo diyaargaroobo in maarata aan kaydo dhiganno oon isku filaanno oo nimcadan waa layna weydiin aan ka faa'iidaysano yaan dardaarmi lahaa adeer khayr laa ku siiya aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed suldaanka beesha maxamed zubayr sidoo kalena ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo inagu soo booqday stuudiyaha xili uu da-ayo roobka guga
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag beesha habargidir ayaa waxa ay mar kale tiro geela ku wareejisay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin munaasabad ka dhacday qaybo ka mida wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa beesha habargidir waxa ay shan iyo toban neef oo geela ku wareejisay ciidanka mujaahidiinta qaar ka mid ah nuqabada beesha habargidir ayaa sheegay in geelan ay hadda wareejiyeen uu yahay hordhac kaasoo ay ku simeen waaliga wilaayadii islaamiga ah ee mudug isagoona ku sii wareeji doona ciidamada mujaahidiinta waa kuwan qaar ka mid ah nuqabada beesha habargidir oo shan iyo tobanka geela wareejinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadsan naga dhigay dad muslimiina sawkaanna keena meeshaan wanaagga badan leh oon ku wareejinayno geelaan hadiyadda ah aniga magacaygu waa naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow oo ka tirsan nuqbada beesha habargidir khaasatan beesha cayr Ee, ilaahay baa mahadsan alxamdulilah suma alxamdulilah waxaan joognaa maanta munaasabad beesha habargidir ay ku wareejinayso geel hadiyada ee ugu tala gashay walaalahooda muslimiinta ah ee furunta iyo sufuurta ku jira waxaan leenahay marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad soo dhowaada waxaan idin leenahay walaalaheen haddaan soo daahnay waa wadnaa bilow maaha waa soo daba dhigaynaa maanta intaan hordhacay naga tahay waa shan iyo toban geela oon ugu talagalnay wiilashannada furumaha ku jira ee cadowga la xisaabtamaya inaan ku wareejinno uguna wareejinno walaayada gobolka waaligeena abuuxamsa inaan ugu wareejinno uuna naga gaarsiiyo isaguna ciddii loogu talagalay khidmaddaas sadaqada ah ee ilaahay aan uga rabno ajirka aanna u rabno walaalaheenna inay ku xoogaystaan cadowgeennuna ay ku murugoodaan oy ku jabaan geelaas waa hadiyad walaalaheen waa wxooye ma ahan bilow maaha dhammaadna maaha waa issoo daba dhigi doonnaa waa garab taagannahay nafya maalaan la garab taagannahay carabkaan la garab taagannahay cududaan la garab taagannahay waxaan leennahay adinkuna waxa weeye inaad garab leedihiin ood odayaal leedihiin ood tol leedihiin oo laydiin maqan yahay inaad qalbiga gelisaan ood niyadda ku dhisataanaan doonaynaa aadna u kaalmaysataan dagaalka aad ku jirtaan inaad u kaalmaysataan waxaan idinkula dardaarmaynaa oon ku dardaarmaynaa gaalada waxaa ilaahay sheegay inay ku sabraayaan waxa iyagu ay wataan idinkuna waad ku sabarteen usii dhabar adayga har iyo habeenaan idin garab taagannahay ducadaan idinla garab taagannahay deeqaan idinla garab taagannahay ma kala harsanin haddaan dhallinyaro leennahay iyo haddaan odayaal leennahay iyo haddaan islaamo leennahay sidaan gobolka u joogno qalbigeenna iyo maalkeenna iyo cududeenna iyo afkeenna iyo addinkeena waa idinla jiraa soo dhowaada waxba waxaas waxba ma aha waa bilow wixii kalena waa soo dabadhigaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu awalan ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala naga dhiga dad muslimiin ah naga dhiga shaqaalo diimeed allahaasaa ku mahadsan subxaanahu watacaala bacda xamdulilah waxaan mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo runtii u dhabar adeygtay ilaahay kitaabkiisa inuu dhaqan galo oo ka shaqeeyo adduunkan insha allahu tacaala ayagana waan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa haddana bahdaalka taa'ib oo runtii ayaga laftoodu jihaadkan iyo shaqadan socota kaalin weyn ku leh waxaan u mahad celinaynaa allihiina siiyey nicmooyinkan faraha badan leh oo ka mid tahay futuuxaadka aan helnay oo ilaahayna siiyey alxamdulilaah oo iyo guulaha aad u waaweyn oon helnay bishii aanu soo dhaafnay shahru ramadaan iyo waqtiyadii ka horreeyeyba waxaan ku qaabilaynaa bishaaraadka iyo khayraadka faraha badan waxaan qaabilaynaa tawaaduc iyo isdhuldhig iyo ilaah inaan macnaha isu dhuldhigno ilaahayna waxa waaye subxaanahu watacaala qofka isu dhuldhigana wuu ciseeyaa qofkii iskibriyana wuu dhulku dhigaa sida aan nusuusta ku sugan marka ilaahay baan macnaha isu tawaaducinaynaa waxaan ku qaabilaynaa tawaaduc iyo isdhuldhigaan ku qaabilaynaa bishaaraadkii khayraadka aan helnay waxaan ka mid ahay nuqabada gobolka mudug magacaygana waxaa la yidhaha cali siciid axmed rooble insha allahu tacaala waxaan meeshaan ku wareejinaynaa geel hadiyad ah oon ugu talagalnay mujaahidiinta furimaha ku jira ku ribaadaya ama cadowga dagaalka kula jira ayaan ugu talagalnay insha allahu tacaala hadiyad weeye wixii la siiyey oo loo gudbinayo ilaahay macnaha waxa weye ha u barakeeyo annagana waxa weye miisaanka allah noo saaro insha allahu tacaala waxaan ugu dhiibaynaa ugu wareejinaynaa waaliga gobolka sheekh xasan abu xamsa geelaas geel toban iyo shan neefa weeye insha allahu tacaala waa bilow sida walaalika iga horreeya u sheegayba bilow weeye insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa isagoo ka badan in macnaha haddii ilaahay qadaro uuna soo gaaro insha allahu tacaala geelan waxa waaye waa sidaan u sheegnay hadiyad weeye waxaan ninka la yidhaahdo waxaan ugu talagalnayna walaalaha mujaahidiinta ah ama wiilasheenna mujaahidiinta ah oo cadowga la sabartamaya ilaahay u barakeeyaan leenahay ilaahay haydin barakeeyaan leenahay meeshaan joogna idinkaga ducaynaynaa deeq waxaan helna idin soo gaaraya ilaahayna ajirka xisaabsada kii shahiida shahaada allaha ka aqbalo kii dhaawacma allaha bogsiiyo midkii caafimaad qabana allaha u siyaadiy ilaahay ha suga cadowgana ishooda iyo afkooda allaha ka dabool insha allahu tacaala cadowgaa jabayna waxaan leenahay qoraxdaa u dhacday ilahay uma soo bixiyo qofkii iimaan ilaah ugu talagalay oo inuu tooba keena ilahay u qorayna ilaahay ha u fududeeyo qofkii shar inuu macnaha ilahay ugu talagalayna shartiisa iyo isaga allaha naga kaafi waxaan leeyahay marka mar kale iyo mar kale ilahay baan uga mahad celinaynaa nicmadaa na siiyey annagu maanta waxaan nahay beesha habargidir insha allahu tacaala magaca yaga iyo geela meesha jooga waa kala weyn yahay laakiin insha allah jidkan kusoo joognaa biidni illahi alkariim jidkan kusoo joognaa waa saan qaadnay waa bilownay walaalayaal waxaan rabnaa maanta haddii ilaahay uu ogolaado inaannu walaalaheen mujaahidiinta ah inaannu galabta hadiyad ku wareejinno baan doonaynaa haddii alla idmo gelaa halkaa taagan waa shan iyo toban neef waxaa keenay beesha habargidir ama reer madarkici sidii loo yaqaano ee aniga magacaygu waxaa la yidhahdaa axmed foolfooley baa la yidhaahdaa ee gelaas waxaan ugu talagalnay mujaahidiinta ribaadka kaga jirta furimaha hore waa shan iyo toban neef wakaa dhabarkayga taagan waxaan rabnaa inaannu afur kaga dhigno beesha habargidir oo maanta shan iyo toban neef wareejinaysa ah ma fiicna laakiin waxaan leenahay waan soo daba taagannahay waan soo soconnaa waan imaanaynaa insha allahu asagoo ka badanna waan wareeji doonnaa haddii ilaahay idmo midna alla ogaado oo ilaahay subxaana wa tacaala ha nooga kiciye ee xarumaha yagii dhulka ugu muhiimsanaay murtadiin iyo mushrikiin baa haysata ee maalin oon maalmaha ilaahay ka mid ah haddii ilaahay idmo haddaan annaga ilaahay nolol lagu gaarsiiyo iyo haddii jiilka naga dambeeyaba maalin unbay arki doonaan reer habargidir ayagoo xarumahooda waaweyn raayo islaamiyu ka taagan tahay maanta calan daaquud baa ka taagan sida u badan xarumahoodii innaga waxaynu nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee beesha habargidir waxaana rabnaa inaannu la wadaagno walaalaheen mujaahidiin ah ribaadka ay ku jiraan baan rabnaa inaan qayb ka noqonno maal iyo maskax iyo muruqba waa la garab taagannahay waxaan rabnaa inaannu ka run sheegno beecadii aan galnay iyo ballankii aan galnay inaan ka run sheegnaan rabnaa walaalayaal idinkama maqnin waa idiin maqannahay waana idiin soo soconnaa haddii ilaahay idmo geelaa shan iyo tobankaa waaligeenna sheekh xasan abow xamsa waaliga gobolka mudug ayaan galabta idinkugu wareejinaynaa waa ku wareejina oo hadda saacaddan laga bilaabay isaga gacantiisa ayuu ku wareegay innaguna waxaan idin leennahay ilaahay subxaana wa tacaala kiinii shahiidana shahaadadiisa ha ka aqbalo jannatulfardowsa iyo coronaynna ha ku irsaaqo kiinii dhaawacana ilaahay subxaana wa tacaala ha bogsiiyo kiinii fiyowna ilaahay subxaana wa tacaala ha sugo cimrigiisana shahaadaha ugu qat intaas ayaan idin leenahay walaalayaalow raalli ahaada waan ka soo daahnay waa idiin maqannahay waana soo socno waa soo socno waa soo socnaa haddii ilaahay idmo beesha habargidirna magacuuna waa weyn yahay maalka aan wadnaana xoogaa waa yarya waxaan leenahay waa maqannahay waana soo socnaa biidni illaahi alkariim asagoo intaan ka fiicanna magac waan soo hor istaagi doonnaa maanta annagoo ah nuqubada iyo odayaasha gobolka mudug ayaan waxaa ilaahayna waafajiyey in aan bixinno geel hadda sidaa aan u badnayn oo shan iyo toban neef ah oo hadiyadah oon ugu tala galnay wiilasheenna iyo walaaladeenna ku jira ribaadka oo la sabartamaya cadowga maadaama hadda bishii ramadaan ay noo dhammaatay oo aan joogno maalmihii waddaca inay kaalmaystaan oo ay ku afuraan xoolahaasi ma ahan xoolo badan waa muqadamaad iyo hordhac wixii ilaahay maaragtay naga soo qaado ayay waxay u yihiin hordhac iyo muqadamaad intaa keliya maaha waa maqannahay keliya waxa weeyaan xoolahani waa fariin aanu gaarsiinayno walaaladeenna mujaahidiinta inaan maaragtay micigooda nahay inaan la jirno inaan xaalo kasta la wadaagayno inaan odayaashoodiiyo maqan inaan nahay waxa fiicneed inaan xoolo badan dhiibno laakiin maanta intaan ayaa ilaahay qadaray waana kumana koobna intaan waa soo soconnaa waxaan markaa leeyahay ilaahay hana sugo camalkan ha nagu sugo waxaan ku wareejinay amiirkeenna abuxamsa ayaan ku wareejinay xoolaha shan iyo tobanka ah waxaan leeyahay marka futuuxaadka iyo guulaha iyo nasriga ilaahay ouna siiyey ilaahay ha noo taam yeelo hana noo dhammaystiro cadowgeennana ilaahay hana kala fasliyo ilaahayna hadafka aan leenahay iyo maaragtay ujeeddada aan leenahay ilaahay maaragtay ha noo soo koobo oo waxa weeyaan annaga iyo cadowgeenna ilaahay hana kala saaro ilaahayna waddankeenna in maaragtay raayada tawxiidku cirif ilaa ka cirif ay meel kasta istaagto ilaahay ayaan weydiisanaynaa ilaahay ha noo qadaro dadka muslimiinta ee xoolahan aanu ka soo qaadnayna iyagana waxaan leenahay ilaahay ajir iyo xasano badan ee idinka siiyo kuwa guryihiinna ku sugan iyo gacmihiinna oo idinku baaqigaa iyo kuwan aad ku darsateen camalka islaamka oo kii sabiililah ku bixiseen kuwan ayaa idiin khayr badan ilaahayna hadduu wuxuu yidhi mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah ka mathali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa wallaahu waasicun caliim sidaas ayaa maaragtayey ayaa waxa weeyaan xoolahaanu ay yihiin waddadaas iyo dariiqaa saxda ah oo ilaahay uu sabeeyey ayaad ku bixiseen ilaahayna sidaas ayaad maaragtay heli doontaan waxaan leeyahay qof kasta oo muslim ah oo ahludiin ah oo ahlu xaqihi ha ka qaato doorkiisa intii uu ka awoodo ninkii maal awooda ninkii maaragtay naftiisa awooda ninkii maartala awooda waxa weeyaan camalkaanu waa camal caama oo ummadda muslimiinta ka dhexeeya cidna ayaan lagu hadlaynin nin walbow doorkaaga ka qaado asalaamu calaykum waraxmatullah kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha habargidir oo shan iyo tobanoo geel ah ku wareejinayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markaana dhegaystayaal sheekh mustafa sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka jira caalamka islaamka oo uu ka mid yahay dalka soomaaliya taasoo ay ku hayaan reer galbeedka wuxuu sheikhu sheegay in dunida islaamka la kala qaybiyey haddana lagu sii wado kala qaybin hor leh isagoo tilmaamay in gaaladu aanay wax dan ah u haynin muslimiinta wuxuu u soo jeediyey ummadda soomaaliyeed inay ku dhagaan diintooda kana taxadaraan fitanta maanta ka jirta dunida
وعصر المسلمين غير مستضعف فيه وعصر اللي كان غير طيبية ودولة ينيرو كانتونا لوسفي كسي درن كونتونا دي استعمال كوكتبي هو كسي ينير باي مدن بوضع عالم الإسلامي يوضع وشهق الوضع وإن ما دوضع قيب طيبية إن شيء بكيهين للمدينين suuriyay qayb ku wada masar bay ku tala jiraan inay dhowr qaybood ka dhigaan liibiyay qaybiyeen suudaan bay hore u kala gooyeen imikadanna qayb kale lagu sii wadaa soomaaliya la qaybtay qaybiyey ciraaq baa la qayb qaybiyey inta haddayna mididu waa dul saaratay dhammaantood in la qayb qaybqaybiyaa lagu tala jiraa marka la qayb qaybiyana iyagaa la isku diraa dabeetana waxay yidhaahdaan dowlad waxa u noqonaya centralizing waa in laga dhigaa dowladahan dhammaantood waa inay noqdaan yaa dowlad looga dhigaa hay-aadka united nationka fawqal khallaaqa waa siyaasa qoran oo reer galbeed qoreen oo iyagu ku talagaleen inay fuliyaan ilaahay tiisiisina waa meesheeda iyagu inay u n c r iyo u n d b iyo kuwa lamidka inay ku maamulaan bay wadaan waa wadanada muslimka oo dhan sida loogu tala jiro wada kala horraysiiyey uun siduu cid walba way saaran maxaa qofka muslimka ee casriga nool la gudboon waxaa la gudboon kow inuu ilaahay rumeeyo subxaana wa tacaala waxaa la gudboon inuu ilaahay diinkiisa qabsado waxaa la gudboon wax kasta oo uu qabanayo inuu isweydiiyo ilaahay raalli ma ka yeebisa kama waxaa la gudboon inuu diintiisa garto maadaama fitirku ay badan yihiin xataa dadka wax garanaya way yaraadaan waayo meel kastaba fitnadu markay ka dhacdo meel kasta ma joogaan cid u fatwoota ama cid wax u sheegta wadanku waa tuulooyin waa magaalooyin waa laba saddexda magaale roobroon baa laga yaabaa in culamo laga helay dagaalo lagu hayo وين وغانا وفق مسلم كي دين يا إلهي وكتير سلام موياني مبدأ قالين يا قالوا وكتير صدينا مرتبة لغهم مسلم من يوه طليا قالنا إني كان مسلم حلام بيوه عرنا عريديا ورهو كان ميلانا كارو ودكيتك إذا مدى نصوق حين هو مدى صور هو برك صور إنت رمي لوني بدك warinku gowraca mooyaane wax ugu maayo wallaahi inaan gaal dhab u haynin diisa u kaa fishada mooyaane inaan weligito aad leedahay dhulub kuu gelinin ilaahay abuuray isaga iyo adigaba baana kuu sheegay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruddukum can diinikum ilaahay wuxuu leeyahay kama zuulayaan inay idinla diriraan inay diintayda ka saaraan mooyaane kuwa maanta jooga xataa hadday diinta kaa saaraan kuma daynayaan kacade maanta noole xataa haddaad diinta ka baxdo kuma daynaya diisu wada adugu addoon lagu weysanayaad war inaad adugu addoonsiga u yeedhato oo tidhaahda noo kaalaya oo wadannadayda nala tegaa waa mid subxaanale waa mid subxaanale dadka muslimkiinaysa u fakaraan idan wadiintaa ilaahay mooyaane wax kaloo ku horu mari kartaad ma jirto wax kaloo idin difaaci karaa ma jiro cid kaloo aan magangelaysaa ma jirto gaal magangelyo idinku siinaya waddankiiduna ma jiro
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
qaybaa dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay ganacsatada hilibka ku qala kawaanka bari ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya taliyaha booliiska gobolka banaadir ee dowladda federaalka waxay ku eedeeyeen in isaga oo laaluush qaadanayu afduubtay xoolihii kawaanleeda qalanayeen uuna doonayay in shaqada kawaanka gebi ahaanba loo joojiyo oo hilib qalidda loo xiro ganacsato kale oo isaga laaluushiisay waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka cabanaya waxaan cabasha ka nahay niman dowladda soomaaliya ka mida oo amniga inay sugaan loogu talagalay asxaadda ku shaqeeya walax la yidhaahdo amni darro oo dadka afduubaaya oo ganacsiga boobaaya oo wa shaqadi loo idmaday shaqaan ahayn wata wixii dadweynaha loogu talagalay oo loogu soo dhiibana ka inkiraaya waxaan haysta nin la yidhaahdo taliyaha buliiska gobolka banaadir nin la yidhaahdo muushin taliyaha qaybta bari nin la yidhaahdo shucayb taliya ku-xigeenta qaybta bari saacadda hadda la joogo naftaynuna waa u afduubantaha maalkaynuna waa u afduuban yahay nimankaas horta xil dowla kuma asta- ma astaahilaane hiliblayaasha in lagu soo daro xilkii dowla waa ku aadi waaye miisayse hilibaan siinaynaa geelna waa ugelaynaa dowladdu waa ku aadi weysay mushaarkii dowladdu u qortay hadda gaadi loo magacaabo waa ku aadi weynay geeliyay u soo dhigteen kawaanaday idu yimideen hilibkiyay boobaayaan nimankaas waxaan rabnaa dowladdu inay wax ka qabato annagu ganacsataan nahay xoolaan gadannaa suuqa geela waa lagu canshuuraa kawaanka gowra waa lagu canshuuraa miiska hilibka waa lagu canshuuraa intaasoo dhaqaal ahaan bixinna intaasoo dhaqaalahaan ununkoo bixinna ayaa maanta waxaa loo yimiday in dukaamankay nin la xidho loona la xidho ganacsato naga lacag badan oo dhaqaalo badan dhiibayso sharci darro ah oo laaluus ku dhiibaysa aad dukaamankayn xidho waysa arrinkaas waxaan rabnaa gobolka banaadir waa lagu hoosandadow hayaa hoostiisaa lagu dhacow hayaa waa lagu dilow hayaa waa lagu handadow hayaa waxaan rabnaa gobernatoraha gobolka maxamed axmed amiir inuu hurdada ka kaco ou dadkan ganacsatada horna boobaaya iyo ciidamada dowladda oo nanoon adeegsaayo codkaanya inuu damoodo sida uga dhaqsiyaha badan ka soo jawaabo xoolahaynin daday u xirxiran yihiin dadkii daday u xirxiran yihiin degmadaa degantaa lagugu xiri maa midda lagaas lagugu yimaadoo lagugu qabto lagugu xiri maa mid kalaa lagu dhoofiha waana afduub فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيدا waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي